Isku-duwaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Galmudug ee maamulka deegaanka Duduma Cadee wareejiya biyo bacda dadka deegaanka ee Duduma Cadee ku faa'iideysadaan xilliga roobaadka walibana dhismo ku taageertay mashruucan wasaaradda hay'adda qaramada midoobay IOM marka hore iyo waliba goobta ku hadaray isku-duwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo galmudug Axmed Xasan Faarax Xoogsadee mashruucan waxaa taabagelisay hay-adda IOM kambaniga seco baa gacanta ku hayey wasaaradda biyahana waxay ka ahayd garwadeen halkan buu soo gaaray ilaahay xamdigiis mashruucii inta badan waa lagu guuleystay wax maalinka maanta ee haray lama arko in ilaahay cirkaa madar ka keeno oo dadku ay ka biyo cabaan ma ahane wax kaloo haray lama arko waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa hay-adda IOM mashruucan fulisay marka labaad guddigii iyo odayaashii dhaqanka oo juhdiga geliyey baan rabaa inaan u mahad celiyo mahad celin kadib odayaal waxaa laydinka rabaa inaad ku soo dhowaataan shaygan meesha laydinkaga sameeyey waa xulfad toddoba boqol oo kun oo mitirkiyo biyo ka badan baa gelahaya haddii ilaahay ugu talagalo afar bilood iyo shan bilood ka badan waa haynaysaa waxaa la rabaa inaad bulshada uga faa'iidaysaan deegaanka reer duqaaqo gaar ahaan magaalada amaba deegaanka duduma caddo iyo inta hoos tagta waxaa moodaa inaan la kala xigin xulfadaas odayaasha dhaqanka aad tihiin gacankuhayntiina adiga laydin dhiibahayaa maamulka iyo bulshada deegaanka duduuma cadee ayaa mahadnagan wasaaradda iyo hay-adda qaramada midoobe meeshaan waxaan uga aroori jirnay ceelhada hilmo afartan kilomitr buu jira ceel kale waa uga aroori jirno biyo dhanaan xareed balli yar oo ay galaan oo afar habeen iyo saddex maalmood laga cabo maahane biyo kaleoo xareeda ma aanaan heli jirin markii jiidaalku yimaado biyahaas xaraarka ay cabaan dadka waayeelka iyo carruurtu inta shummaan bay wax u baabi'i jireen waraaq u baabi'i jiren maanta alxamdulilaahi xareedan hadday noo daahdo oo meeshaan ilaahay biyo noo geliyo waa alxamdulilaah saasaan ugu mahad celinaynaa xulfadda tabarta biyaha wasaabaharka layihaahdo dhammaan waan salaamaynaa salaam bacdigeed horta ilaah mahad iska leh ayakuna waa u mahad celinaynaa sida ay noola shaqeeyeen annaguna haddii la kuuranayo shaqada siday noogu idmeen oo ay noogu dhiibeen ayaan annaguna rabnaa inaan u shaqeyno haddii ilahay idmo awoodda ilaah noo ogolaado dadka xaqa u leh oo deegaamada ah oo reedoqoos ka mid yihiin oo dadkiisa uu ka mid yahay iyo deegaanka aan ka joogno dhammaanna annagoo metelna sidii nala kugu dhiibay ayaan hawsheeda u wadaynaa